bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla kulanti fayla akhyaaray meelwalboysan roogtan yeswalboysan niin dhegaataan baa ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii la kuraaba hamiinka jamaadaha sabtida hooydaasa hamiidnimo sabta u hedniya hooydayta taarigdaniya kabeeganta tumiy todobada bila tumiy lama sanada lamada kun iyo tumiy lita qodobada kulunku warsan hamiidnimadan oona siinhayn haddii ilaahay usan isiina dheega doontaan weliba ku mid eh wafduus hogaamiyaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed weliba yogeeka hadeerana magaalada baydhabo islamarkaasna kulamo la qaadadeen saraakiil sasarayta ee ciidamada xoogga dalka ee qaybta lihidamaad barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan ujeeddada taliyaha usankooy iyo weliba sadilahan dhawaay meelo saasoo kale usabooqdi taliyaha ayaa barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobada saasoo kale kulanka hamiinnimadan una sinhayna isiina dheega doontaan weliba ku mid eh xildhibaanadii iminka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee qaybta koonfur galbeed ee dhowaan laha gabagabaayey doorashadii oo baydhaban laha ka gabagabaayey galabnimadii geeka weliba la siiyey shahaadooyinka rasmiga ee markaas aqoonsigan ah inuu xildhibaan eeyin guddiga doorashooyinka weliba uuse ka dhawaaqay in si rasmiya markaas iyo dhammaystiran xildhibaanadii islamarkaasna iyo shahaadooyinyo geeka guddoonsiiyeen taasoo kale weliba hilmaan anku jarne xildhibaanadii shanta deerasi ee koonfur galbeed lahakanayi guddiga xalinta khilaafaadka iyo reed hangnagana weliba iyo qiib ku hayna xildhibaanada shahaadooyinka la siiyey kulanku warsanya ka dheegi doontaan guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo oo gudoomiya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee koonfur galbeed iyo barnaamijka dhegaystayaal ka dheegi doontaan oo ku hadlayaan shahaado guddoonsiinta xildhibaanada geeka la siiyey shahaadooyinyo saasoo kale kulanku warsan qodobada una siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid ee dhegaystayaal geeka baydhabo weliba si rasmi aan ku bilaawday imtixaanaadka iskuullada markaasa dhammaan geeka unwada fadheedan welina markaasa arrimogaas una ku waraysna islamarkaasna warbixin una siin kukuhayna imtixaanaadkii iyo tirada guud ee geeka anfadheeti magaalada baydhabo iskoolaadka kiyaala kulanku warsanya dhegaystayaalka dhega doontaan imtixaanaadkaas oo warbixin unasiin ku diyaarini qodobada saasoo kale hamiinnimadan dhegaystayaal isin dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh dhowaan magaalada beledweyne deegaano hooskooyo weliba markaas ka dagaalamay maleeshiya beeladi oo gobolkaas degow maamulka gobolka hiiraan gaar ahaanna guddoomiyaha maamulka weliba uuse ku hadlay in iyo xalku diran isla markaasna iyo dhag galaan ciidamadii meelaas kuwada dagaalame guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo kuwarbiyow sadalan xalli iyo weliba dagaalada kordhii deegaanada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo faahfaahiya oo kulanka warsan ka dheegi doontaan saasoo kale xildhibaano ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle ee rooga magaalada jowhar weliba yogeeka boogadeena xarumaha caafimaadka xillo dhowaan jowhar iyo deegaano ku tirsan degmada mahdaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyo ku dilaaceen cudurka shibanbiyoodka isla markaasna la sheegay in tiradad ee yoon amoodan shibanbiyoodkaas gargaar radiirsi dadka markaas haridadii cudurka ee ka jara xarumaha caafimaadka isla markaasna booqashada xildhibaanadii oon ku kurgalaayeen yaa kulanku warsan dhegaystaasiin kahayn qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka jiraan walihaniyo korara kulanka intiinu ku guda jirnay asiin gudbii doonnaa mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdullahi nuur aadan sinidaresiyahay saalax cali maxamedna farsameeyaha ee mar kale ee kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale kulanku warsanya hawadaysaan kulanaa barnaamijka kulanku warsanya gudagala qodobka aan ku horeeya ee hamiidnimadan una ka fiirayaana barnaamijka weliba usoo nagadeeya taliyaga ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya maxamed aadan axmed iyo saraakiil uso hogaamiyaayeen geeka waa saraakiil uso hogaamiyaaye weliba iyo geeka hadeerina magaalada baydhaba welina hadhawaayay taliyaha qaybta lihidamaad ee ciidamada militariga jenaraal ibraahim yarow iyo saraakiil ku tirsan qaybta lixdamaad ee xooga dalka welina taliyaha uuse ku warbiyey booqashada usa baydhabo ka kooy iyo weliba saas oo kale in usa dhowaan dallaacsii doona saraakiil ku tirsan ciidamada militariga ee qaybta lixdamaad ee baydhabo roogta wali markii aan ka horeytii hadhawaayay oo weliba hadalka qaaday taliyaga ciidamada qaybta lixdamaad ee ciidamada militariga jenaraal ibraahim yarow oo ku warbi xaaladooda ciidamada iyo ka sheegayaan iyo weliba saas oo kale howlgalladii in dembi ee ciidamada iyo sameeyeen
lixdii bishan hadda aan ku jirno oo uu dhacay dagaal ka dhacay goobguduuda buurey oo al-shabaab lagula dagaalamayey oo aan ka war helnay inay soo weerarayaan goobguduud taliye banduulaha qaybta oo ciidan uu hogaaminayo iyo habeennimo ka baxay taliska qaybta afar saac xabaddii markii ay bilaabatayna ay dhabarjibin ku sameeyeen halkaasi kaga dhimatay dad aad u fara badan oo soddon iyo laba ah waxaana laga furtay afar qori oo aakaa iyo qori bistoolad ayaa laga furtay runtii gurmadkaasi saraakiil badan baa la socotay abaanduulaha hawsha la fulinaysay ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed ee hadda ku sugan qaybtan lixdamaad taliya waxay degan yihiin difaacyo guutada toddobaad wax amisoomalo degan ma laha keligood ayay degan yihiin soddon kilomitr ayayna magaalada jirtaa goobguduud horeyaad qaybtan taliya uga ahaan jirtay dhulka si fiicanaad u taqaanaa goobguduud buuray soddon kilomitray noo jirtaa waxaa degan urur oo runtii aan dhammayn u dhammaystirnan qalabkiisa goobguduud manaas sidoo kale oo dugsigii manaas oo adiga aad bilowday dhismihiisii doynunay sidoo kale ayay degan yihiin wax amisooma lama degana keligood ayay degan yihin waxayna awood u yeesheen inay iska celiyaan cadowga ku soo duulay taliya ku soo dhowow qaybtanood wakhti hore taliya qayb ka ahayd maantana adoo taliya xoogga dalka soomaaliyeed ayaan kugu soo dhowaynaynaa saraakiishuna waa saraakiil runtii diyaar u ah in ay shaqeeyaan xoogga dalka soomaaliyeed si nadiifa uga shaqeeyaan walow ay nagu yar yihiin darajaduna xataa ay nagu yar tahay ood arkaysid ladaxdigalayaal iyo kabtanna ay u badan yihiin ofishaal sabaryoor uu nagu yar yahay taliya ku soo dhowow qaybtan
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii maanta waxay ii tahay maalin taariikhiya maxaa yeelay marka hore waa ka xumahay intaan taliyaha qaybta ah waxaan ahaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed inaanan bilowgii qaybtan ku tashaday inaan imaado ayay ahayd maxaa yeele halkan taliya qayb baan ka ahaan jiray saddex sannadood iyo badh baan taliya qayb ka ahaan jiray marka xoogga dalka soomaaliyeed maanta way suukeymid laakiinse meeshaad ka soo shaqaysay iyo meeshaadan ka shaqayn way ku kala dhow yihiin maxaa yeelay deg ahaan iyo dad ahaanba waa dadaad ka soo shaqaysay weeye deegaanka isaga ah aqoon u leedahay khibrad u leedahay dadkiisa kala garanayso marka sidaas bay runtii sababo dartood jiray marka ayay taariikhigu leedahay sidaas darteed baan u cudur daaranayaa inaan maanta imaado anuu muddo hadda sanada joogay taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed waa aada iyo aad bay igu weyn tahay shucuurtayduna waa garan karaa ma og tahay dhulka geedgeed baan u aqaanaa maanta oday baan ahay laakiinse markaa nin yar baan ahaa jidjid iyo geedgeed iyo waan odhan karaa iyo degaan degaan baa ayaan ayaan u eqiinay dadkana aad baan u eqiinay keliya ma aha ciidamada aan meesha joogay dadweynaha degaankan ku nool bay bakool iyo gedo aad baan u eqiinay dadka ismadooda nabadoonadooda gidi waa wada iqiinay maxaa yeele waa wada shaqaynaynay waa iswada baranay qof qof baanu iqiinay rag badni waa dhinteen allahu naxariisto mad shadoq baan shadoq ayaana laa weyn weligay allahay oo nin raganimo badan ahaa oo hal cad oo aan kelmaddiisa la gaban cid kasta uu hor joogo odayaashii dhaqanka ninkaas baa aad xusuus fara badan fara badan oo xataa taariikhiya ee nagu reebay laba sababoodba ragga kalena waa ka weynaa muddaduu soo hayeyna dowlado kale ingiriis buu la soo shaqeeyey oo caaqilka ahaa talyaani buu la shaqeeyey dowladdii soomaaliyeed buu la shaqeeyey khibrad ragga kale ayaan lahayn buu ayuu lahaa marka waxa uu ku hadlayaa waxay ahayd wax xikma xikma nin xakiim u ahaa runtii marka degaankani sidaasuu igu yaallaa oo aan u garanayaa moogta wuxuu kaloo iigu yaallaa degaankani kaan taranka ku qaatay wey waa la tartamayey qaybaa loo tartamayey qaybtii waa kan madaxa waaxda howlgelintu waa raggii la shaqaynayay waa kuwan waxaa weeye markaas iyada ah waxaa weeye qaybaa loo tartamayey qaybta ugu fiican baan noqon qaybta koowaad baan qaybihii xoogga dalka soomaaliyeed ka noqon sababtaas baan halkan maaragtay aniga iyo rag kale baanu ku dallacnay waanu darajooyinkaa ku qaadanay degaankani si walba degaamada kale wauga gedsanaa maxaa yeeley dagaal wax soo saar buu ahaa oo barwaaqo ah oo dadkiisu isku filan yihiin oo ay xooggooda tabcadaan oo ay beerahooda fashaan oo ay kaydad leeyihiin kaydad kaydad labaatan sano ah shan iyo labaatan sano soddon sano kaydada ayay lahaayeen oo badarka ugu duuganaa oo ay ku kaydin jireen abaartan faraha badan ee hadda soomaali heshayna ma jirin dhulku barwaaqu ahaa dhulku barwaaqu ahaa ka gudub xoogga dalka soomaaliyeed ee maanta maanta xoogga isagaa iyo xoogga dalka soomaaliyeed ee markaa jiray waa kala jaad buu ahaa sida dawladdeenna u burburtay ayaa xooggii dalka soomaaliyeedna u burburay ee markaa jiray in la yegleelo oo meeshii laga bilaabo oo uu xooggii dalka soomaaliyeed ee runtaan noqdo oo uu lugihiisa isku taago oo nabadgelyada dalka uu sugo ayaa loo socdaa sida mar walba waajibkiisuu ahaa inta hadda ku foogan ee u labisan ee u dhimanaysa maalin walba ee u dhaawacmaysa ee u tabaalaysan oo dayacu ku haysto oo xuquuqdoodii ay lahaayeen aysan u dhammaystirnayn ama ayan u nidaamsanayn awooddarrada dawladda awgeed oo dawladdeennu dawlad soo koraysa weeye weli iyada lafteedu waa koraysaa ee u adkaystay oo u dhabar adeygay oo u dhimanaya waxaan idiin sheegaya inay taarikhda gelayaan taariikhda inay gelayaan soomaaliyeed baan idiin sheegaya anugu rag walba mar walba taliyayaasha waxaan ku bogaadiyaa qora ragga iyagaa qora ka ku dhaawacma qora ka u dhinta qora ka ilaahay ka badbaadiyey ee nool isna ku halgamaya qora yacni dadkaa iyagaa ee muddadaa taariikhdaa ee aynu ku jirro ka qayb qaatay waa inay sugan yihiin oo la yaqaano wey maxaa yeelay taariikh walba dad bay leedahay markaa taariikhdan iyaga iska leh iyagaa naftooda u huraya waana taariikh ka gaara taariikhihii hore aynu soo marray markii cadow bannaankaynu la diriri jiray maanta cadowgeennu waa gudaha weeye cadow kale aynu leenahay ma leh dad innaga inala mid ah oo inala dhalasho ah oo inala degaana ayaa inala diriraya oo inaan iskujooddo ahayn innagu qarannimoaan rabnaa iyagu qarannimo ma rabaan innagu ummadda soomaaliyeed oo mida oo isku doomaynu runaa iyagu ma rabaan innagu tala soomaaliyeed baan rabnaa iyagu tala kale socdaa iyaga hadafkoodu ma cadda innaga hadafkeennu waa cadi waa dalkan soomaaliyeed weeye dalkan soomaaliyeed xornimadiisa iyo jiritaankiisa iyo nabadgelyadiisa in la ilaaliyo innaga taasay ku egtaa iyagu hadafkay u socdaan lama yaqaan iyagu dadka uma kala socna innagu dadka waynoo kala soocan yihiin waxayna u kala soocan yihiin mid soomaaliya oo muwaadinah oo xalaalah oo dalkiisa inuu nabad ugu noolaado raba iyo midaan rabin oo nabadgelyadii liddi ku ah iyaga uma kala socna mid muwaadin oo halkaa iska shaqaysanaya oo iska taagan oo xooggiisa maalaya oo muruqmaala oo danihiisa iyo noloshiisa la diriraya inuu siduu wuxuu soo saari lahaa ku noolaada iyo iyo ka u labisan ee dalka u difaaca waysugu mid mid walba waa dilaya inana inaynu kuwaa badbaadino waynu runaa muxuu ahaa dalka ku nool ee si soomaalinimo ah iyo wadaninimo ah iyo ugu nool ayaynu rabnaa isku hadaf markaa mani marka hadduu kii uu rabay inuu madax u noqdo dilayo yuu madax u noqonaya lama yaqaan hadafkiisu maxaa waaye xaguu u socdaa lama yaqaan muxuu rabaa lama yaqaan muxuu u dhimanayaa lama yaqaan markaa isku hadaf ma nihin laakiinse aragga wa isaga egnahay laakiinse maskaxda iskaga mid ma nihin hadafka loo socdana iskaga mid ma nihin marka waxaan idinku bogaadinayaa qaybta howlgalka aad ku jirtaan ee joogtada ah ee aan wakti lahayn maalin habeen saacad walba waidinku bogaadinaya waxaan idin soo gaarsiinayaa salaantii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo abbaanduulayaasheeda oo aan intaan inta waxaan idin soo gaarsiinayaa salaantii dawladda ayaan prime ministerka raisal baarlamaanka ayaan idin soo gaarsiinayaa qaba intaan qabo intaan idin leeyahay qabo bogaadintaa ila qaba aan idin bogaadinayo idinla qaba ayaan idin soo gaarsiinaya waxaan idin leeyahay oo aan kula dardaarmayaa annaga gabownaya aniga inta ila mida wey intaanu shaqayn doonno sii shaqayn doonno ilaah baa og xoogga dalka soomaaliyeed wuu dhismayaa waxaana la gaarayaa wakhtigiisii wakhti ka fiican baa la gaarayaa wakhtigai aan sheegayey wakhti ka fiican baa la gaari doona wixii ilaahayna nolol ku ilahay ku sug wuu ka baxayaa wax allaala wixii dhibaatooyina ay hadda hortaagan ee dhinac walba ama dhinac howlgal ha noqoto ama dhinaca maamul ha noqoto ama dhinac taakulayn ha noqoto wuu ka bixi doonaa insha allah biidnillahi alkariim waxaan idinkula dardaarmayaa in loo dhabar adeego waxaan si gaara idinku bogaadinayaa hawsha sidaad hadda u wadaan waa raalli baanu idinka nahay raalli ayaanu idinka nahay maxaa yeelay waxaa jira qaybuhu way kala gedisan yihiin qaybaha degaankan idinka waxaa idinku weheliyey ciidan baa idinku weheliyey amisama waxaa laga yaabaa inuu meel ka soo baxo idinku kama soo baxdaan haddaad ka soo baxdaanna waa ku noqotaan waa ilaashataan degaamadiinni markii hore la qabtay ee xooga ku baxay ee dhiigga ku baxay waa kaga gedisantihin taas baan idinku bogaadinaya taasaan idinku bogaadinaya waxaan idiin sheegayaa xaqa iyo baadilka xaqa ayaa hara baadilku u dhammaanaya inaynu u dhabar adayno markaa ayaa loo baahan yahay si aynu u gaadhno wixii dulmi wadaa way iska tegayaan wixii hadafkooda aan la garanaynin way iska tegayaan ee dalkan la diriraya ee nabadgelyada u diidan xaqa ayaa haraya idinna xaqii baa ku taagantihiin maxaa yeelay dalkiinnii iyo degaankiinnii iyo dadkiinnii baad daafacaysaan iyo diintiinnii intaba garashadu markaa waa inay taas idinku jirtaa waa hobaa inay idinku jirto waxaana loo baahan yahay waan idinku adkaynayaa maadaama la labisan yahay oo hawshii loosoo loo taagan yahay oo loo dhimanayaba oo loo dhaawacmayo oo loo dayacmayo in ayan niyad ahaan iyo mooral ahaan inayan ayan hoos diin maaragta usan mooralkiinnu marna hoos noqon hoos noqon waad og tihiin laba sano ka hor ama saddex sano ka hor maanta inaynu korray waad garanaysaa in nidaamku intii ka badan yahay waad garanaysaa shalay halkan ma jirin xeradani idinkaa yegleelay oo dib u yegleelay iyadoo dhisan baad arki doontaan dawladda hadda waxaad weliba qaybtani ku nasiibsatay dawlad baa halka ayaa ayaa ballan qaaday dawladda ballan qaaday waxa weeye waa laynagu dayayaa dad wax qaadan kara oo waxa loo loo loo loo soo jeediyey ama la siiyey haysan kara ma yihiin ilaashan kara ma nahay ku mahandiqi kara ma nahay qaybtan maraykanka waxaan leeyahay uk dawladda ingiriiska ayaa ayaa ayaa dooratay oo qaadatay waxay isku dayeysaa inay dhisto qaybta oo dhan waxaa loo baahan yahay markaa wixii laynoo qabto kuwa mahadiya inaynu noqonno kuwa ku fara adayga inaynu noqonno oo aan dayicin hadday dawladdeenna gaar inooga soo gaadho iyo hadday dawlad kale inaga soo gaadho iyo kuwa hadda gaar si gaara halkaa u kafaalo qaaday ilaah baa kafaala wax qaadee ay tahay waxaa weeye waxaa loo baahan yahay wixii ina soo gaadhay in lagu fara adayo oo la ilaashado waa idin bogaadinayaa
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna male aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee medki aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baanrog ma arawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday absheeli waaya idika reebay iniisi sheegen way ku hooynyaa eynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniibaa ajibiigay yaraaday inamaysi iniska fiirada isbuunyo iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay misheegna aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytana ha insheegdo akhuna medical center isku dhama ee moogatay isbitaal aqabka caafimaadka idna unkumaqanayne oo muto ka daawaysid akhuna medical center
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weli nool darartan dhegaystayaal kulanku warsan qaybooji horeyaa ku guda jirna xildhibaanada iminka hoose ee baarlamaanka soomaaliya qaybta koonfur galbeed dalka dooradii ee matala doonta waliba geeka la guddoonsiyey shahaadooyinyo walina munaasabad geeka shahaadooyinka la guddoonsiyey ayaa ku qaybgalay madaxa ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madalla ama meela shahaadooyinka la guddoonsiyey mudaniyaalka baarlamaanka koonfur galbeed matala doona baarlamaanka cusub ee soomaaliya waliba ku hadalay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed maxamed cabdulaahi mursal iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaanada xildhibaanada sharafta leh dhammaantiin sinsalaad gudoomiyaha baarlamaanka ahna xushimaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo guddiga doorashooyinka heer federaal wakiiladiisii halkan ku jooga iyo guddiga doorashooyinka koonfur galbeed intooba salaamiyey salaan kadib mafadaha dowga ninka dheerado ujeedka xafladan gudoomiye ku-xigeenka sheegay baafo way fadaanaha inay shahaadooyinkii eedaayay dadkii ka guuleysaday doorashadii koonfur galbeed ku socda lixdan sagaalkii mudana iyo sideedii mudana ee golaha shacabka iyo inay isku jiraan golaha sare adalka sare inta qiibiyaan gudoomiyaha baarlamaanka la qiibiy doona haddii ilaaheeno gudoomiyaha baarlamaanka mudii iisu shahaadooyin ka qeybiy may sii doona gudoomiyaha kutlada ee golaha shacbiga intiroogu koonfur galbeed mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe kabacdi wareejinta xiriirinta barnaamijka may ka wareejiyi doona doctor go oo xildhibaanada facilitatorist hukuumadda so oo kelimooyinka isan fadaasan baarlamaanka isu siinka qeybiyo laakiin una arrimo farsamo oo qeybinta shahaadada leh inuuna ka koobano ya ya fadaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadan aan idinku guddoonsiinayna xildhibaanada shahaadooyinkii ay idinkugu talagaleen guddiga doorashada oo ka kooban ee xildhibaanada qaranka ee la doortay guddiga doorashada ee heer federaal iyo iyo heer dowlad goboleed odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta kale xildhibaanada ee baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed golaha wasiirada xubnaha ka jooga dhammaantiin bahda saxaafadda gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed waxaan ka leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib maanta farxad bay noo tahay inaan sida guddoomiyihii guddiga doorashada uu sheegay aan u joogno inaanu soo gebagabayno howlihii doorashooyinkii taasoon kusoo gebagabaynayno bixintii shahaadooyinka runtii farxad bay noo tahay annaga ka maamul ahaan adagoo ku hadlay magaca maamulka koonfur galbeed iyo kan guddiga doorashadaba in ilaahay uu noo fududeeyey xilkii waajibaadkii oo si sahlan ilaahay uu noogu dhameeyey maanta wixii ka dambaysan hadde xilkii iyo iyo hawshii ay noqon doonto waxa idinka idinku soo wareega idinkana ilaahay waxaa idinkaga baryaaya inuu ilaahay inuu idiin fududeeyo xilkaas muddada afarta sana kuwa sama iyo nabadqab ku dhammaysta dalkooda iyo dadkoodiina ka samata bixin dhibaatadan insha allah macnaha eedan noqonin macnaha waaye xilkaan runtii mas-uuliyadda annaga dadka binaadam markaana mas-uuliyadda iyo iyo xilqabashada waxa waa iska jecelnahay waa ku dagaalanaa waa waa ku tartannaa waa usoo ordnaa laakiin waxa noo dambeeya rabbi baa og iyo iyo iyo xilka qaadistiisa sida uu culus yahay marka ilaahay waxa waa idinkagama dhiga xilkaan aad ku guulaysateen marka mid adduuny iyo aakhiradiinaba marka waxa waaye idin seejiya ducadeyda waxaan kusoo gabagabaynaynaa waxawa ilaahay ha idiin fududa ilahay xilku ma sahlana igu soo orod ma aha marka laakiin ilaaha idiin garta inaad qaadaan aydana ilaawina marka insha allah de wixii ummaddaan aad udhaa ugu dhaarateen aad u dhaaran doontaan dalka dadka iyo diintaba in wax loo qabto suldaankayna suldaan orow abeenkii waxa waaye de khudbadiisi waxaa ku jirta waxa waa dantii guud oo dalkina ayadoo laga shaqaynaya haddana tii gaar ahaaneed oo gobolka aada matelaysaan inaydan ilaawin runtii waa wax lagu farxo laguna faano in xildhibaanada halkan reer koonfur galbeed isugu yimid oo ka kooban shanta soomaali ay ka kooban tahay qaba dhammaan qabaa'ilada soomaaliya ay baarlamaankan waxa waaye nasiibkooda u yeesheen goboladan inay kasoo galaan oo soomaali o dhan ba waxa waaye qarankii aan aan matelayn inaan tira ahaan aanu noqono baarlamaanka ee ugu xubnaha badan marka la fiiriyo xubnaha ka imaanaya dowlad goboleedyada kale marka insha allah sidii guddiga doorashadu bay u muujiyeen hawshii loos igmado inay qabtaan baaxaddeeda aad dareemaysaan iyo tiradooda iyo tirayaraantoodii oo ahayd koob iyo toban xubnood haddana ilaahay wuxuu u fududeeyey ee macnaha waa in hawshaas badan inay e, si sahlan ay ku gutaan taasna waxay muujisa marka mararka qaar tirada naftirkeeda inaysan wax tarin haddaysan tayo jirin marka insha allah ilaahay tiradii waana siiyey biidni illahi alkariim tayadiina marka insha allah tayadana waxay ku jirtaa annaga in aa- inaad dhiso tankiina maskaxdiina aad midaysaan aad macnaha hal ujeedo iyo dan aad wada yeelataan hal wada aad wada qaataan waxaa waye tiradii waad haysataan tayadiina meeshay kasoo bixi doontaa biidni illahi alkariim marka ilaahay haynoo fududeeyo xilkaan iyo waajibkaan aad aad aad qaadeen biidni illahi alkariim ee, hadalka ma sii badinaayo ee, waxaan gudagelaynaa marka insha allah bixintii shahaadooyinka ee, waxaana ee, markaa shahaadooyinkan bixino kadib sida ay guddigu inoo sheegay ee, marka waxaa waaya hadalka kusoo wareejin doona xiriiryaha barnaamijka doctor goog si uu markaa xildhibaanada iyagana kelmadooda halkan ay ugu jeedsadaan
carwo by star heel madaraantii roogdana markaato ah aanu isgooshan eedaga intii baaftiina soonna iriidaanka nuur badana arwiya ugaasona arwo by staro arwo kacajab geliyaasu arlaadeen gudaashe iyo oo kaleaba aynoolanka daarna iditiya hooba adaroogsta cumaaniya abudabay wal adaroogdila iska aalata carwa baayistaaru lambu li aanshago usiday aragdii aanshago aroosay ooma biiko gooyey hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan eeda fadaagsa anku adeeg walaal arwo by star tirka gorodaawaa ammaantaa daliiliyeeye carwa baayistaara adduunka adduun dhex yaalla wal aflaylaha ka koobu kormee ariir ilan wiin culmihii aan dhatiyo ha agalkaada madooha iila araga baybaa kale cajaa'ible carwa baayistaarka aragaasaana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan abarta qibla ishalboodaw hatina has aruuriyaayo carwa baayistaar ha qoraw war horla aragii ma'ee anii baa la yaabay isiinnaha iila araga ariir ilan wiin dhatiyo ayinkan waybuwaa carwo baystar carwa baay star mayba ka taale nawaaxiga faridoodka ee magaalada baydhaba gaar ahaan sarta dheer ee baay star walaay faahfaahintaas si dheerna mayba kula xiriiri kortana teleefon nambarada shale ibirli hal shan konton iyo toddoba tobon iyo toddoba ibir lama ama teleefon kale ee nambar sheegi ibirli hal shan konton iyo sideed afartii lama toddobaatan iyo lihatan horan deer carwada baay star
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dirarsan dhegeystayaal kulanka warsan qaybo jeeda hayaa naasideen qodobka kale ee barnaamijka uuna ka fiiran habeennimadan weliba uu sanagdaya imtixaanaadka nisfil caam ee dugsiyada ama iskoolada magaalada baydhabo kayaaliya geeka lanfadheeda imtixaanaadkaas walina ama imtixaanaadka teeramka ero walina geeka arrimoogaas unwalku weydiinay islamarkaasna uun warbixin siinku ku diyaarinay imtixaanaadka lanfadheedii guddoomiyaha walbarashada degmada baydhabo yuusuf maxamed idris oo ku warbiyey tirada guud ee geedka fadheetay imtixaanaadka iyo xilliyada inka dambeeya ee imtixaanaadka iyo hagabagabeeyi doonaan faarax xuseen yaa weliba uu sidin diyaariyey warbixin ku hadalaasa imtixaanaadka geedka
yuusuf maxamed idriis oo la hadal idaacadda warsanya sheegay ina toddobaadkii horeyo kaalmo liwadeen iskoole iyo wakiile kushal dareeran daladee shaldhigo iyoogo kuwada hadalaayaan qaabkii lonqowada lahay iyona sidii halmar iskala dhihi lahayan imtixaanee mayba kalo master yuusuf usu ku hadalay walyaabo usu ogodow guddoonka walbarashada iyo xilligii usu socdo imtixaanka geedka bilaawaday mayba horumar iid in wiin aha ini halmaryo isda dhiyaan imtixaane iskoolayaalka kiyaalan magaalada baydhabo iyoogo kaaladaayan wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed iyoogo waana jaraan manahijyo shaldugan oo ka hirin dallada shalduban oo ku dhisan magaalada muqdisho magaca ahaa guddoonka waxbarashada degmada baydhabo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magacan ku salaamay dhammaan saxaafadda oo dadka bulshada reer baydhabo gaar ahaan macalimiinta maamulayaasha dhammaan dadka geedka suurtageliyay intii examkasa toos ah iyo oo hal taarag la eta inay silbilaawada magaalada baydhabo sababtoo majarjarna hadda korma arrin karo oo jara intaam oo si oo kale halmar in isladhiyaw oo halmar suurtagalo sababtoo eh, wasaaradda in badana ka dadaali programkan eh, insha allah maasha allah inay suurtageliyo geeka intii hal maalin iyo u taarigta tomi todobaata bil december isu bilaawda mid termigii amna sulcaankii exaamka dhammaan dugsiyada kayaala degmada baydhabo hoose dhaxe sare soo halmar isla bilaawday kulley dad an kugaaro jooro doonay jaraan exaamka ee dadka la araw form fourka and form three iskuuliyan kugaaro doonay jara laakiin maasha allah maybas geek suurtagalay ada exaamkii si toos an ka bilaawday magaalada baydhabo waan mayba bilaawday tomi todoba maybana ka igjaasa oo deedlaanka ee labaatii kowta bilonga ka igji ilaa labaatii kowta haddana berliteya feedbackaa samay doonaan ardada intaas yar fasaagaas yara kulley lisii doona insha allah kulley exaamka nisfeyle an bilaawday iskuul walbana ku suurtagalay waan halmaalangan isla bilaawday maasha allah sfeyle waan an dareer
weli ku warqabnay in iskuulaadka ku jara magaalada baydhabo iyo intoo badan haysadaan manaahij shalgadiisan marka imtixaanaadka dowlad goboleedka wasaaradii waxbarashada iyaha diyaariday mise daladoo ahliga ee iskoolaadka keliya imtixaanaadka diyaariyaan horta mostly badanaa basilwaada ogyi hadda ee wadashaqaan ku dhahay tadallado iyo meel arayus wasaarada dowladda dhexe noqotoy maamul goboleeda noqotoy haddii wal oo kaas inshal gohay oo wasaaradda shideedii la diyaariyaa samale dalado yoona dada la diyaariyaan wali isla ogjiyu wala ku wada taladaaw kuley hadda curriculum u subax dareer hob ilaa her insha allah usiin hergeli mardhoo kuley si toose iskuullada layn sii doono wal una la socona saasu wal kale oo ulees mas haddii wasaaradda shideedii diyaariyaas mas wal dalada shideedii diyaariyaas la rawmaa wadanku siiba in badan hal shay ma toosanayna haddii wal isla ogjilay la wada sameeyahay oo dalado iyo wasaaraddeen isku kaashadayaan
jaraana kulamo isan waaldataan ku hor inta imtixaanaadkan bilaawno ka guddoon ahaan iyo iskoolaadka magaalada baydhabo ka yaalaan maamuladiyo haa maasha allah kulunga jari balon hadda una kajarni litiye ya kulungni si toose maamulayaasha inkaweerni un oo kula hadalaana exaamkun see ka suurta galee ka dhigi kor oo hal maalin iskala bilaawda of course un wada ogna baydhabo waa degmada isku yaro haddiiba oo geeka unagoo intaama gala koona barra galaw walina halmagaala la iska iyin macalimiintii iyo iyo maamulayaashani dad meelo isroogayeen unug hiisin musa kubay haddana barakaas galow daraadee ayaan weelni in exaamka hal mar ay la wada galo wal isla ognaahayeen wal ha kuwada taliniyahayen wal unu walku ognaaha dhammaynay arrinta un wenyahayti intii exaamka hal maalin laydhi wal wasaaradda hergeliysiidiyo oo horumar tallaaba iyo hadda qaadiyo okay jaraana iskuulaad oo markii la shiraasan iskuullada intii laka jari diyaargarowga imtixaankun oo nisfu caamka ay iskuulaadka galayaan oo aan ku qiib galno kulankiisin weeldhadaasi maya kulunka eedan cajiibeen waa maamulayaasha iyo macalimiinta bakole invitationka macalimiinta may soo maamulayaasha la siiya maamulyaalka sifaylahan ku qiib galeen langmeelo ku moganay absentee saayma jarna waa walay degmada baydhow involvedka ay quseeyeen shirkisa toose aan roogeen warbaahinta nisa toose aan qaadeen waana hergelaysiiyeen intii exaamka hal mar ay dhihi wasaaradda akfartii sheegdi qaadeen waran ba wada shaqaynta siin ku dhexayta isin iyo iskuulaadka iyo madaxda dalada wallahi maasha allah wada shaqayn faylan oo dhahay wala haddii wada shaqayn ban dhahay fan waa exaamka waa madaxda suurta geliyey fanna wala exaamka hal mar sheenegeek exaamka hal maran dhiyahay yaa kuma data intii good collaboration jara mada wada shaqayn fayla jarta oo waa la taabado koreeta horumar la taabado koreeta koos ma jara jaran hadda kahor exaamka lama madiifaraas ku galaay lama madiifaraa fasaa samaysay jare laakiin hadda waa one time ya bilaawday one time ya kaegdi saaso
una ku warqabna manaahij shalgadiisan iyo iskuulaadka ka bahayaan iskuulaad wala jare luqadda carabiga ka bahaw iskuulaad wala jare luqadda ingiliishka ka bahaw iskuulaad kale oo waliba jareeyona nidaamkii dowladdii dhexe ee soomaaliya markii jartay manaahijkii isticmaalo oo beersalaane oo degmadana ka yaalo ku waranbo wada shaqaynta siin ku dhexayta isin iyo iskuulaadku oo oo privateka hayne laakiin iskuulaadka oo hay-adoo ka hirin sida iskuulka cabdalla bilaante cabdalla deero isaaq iyo iskuulka kale ee dictor ayuub aa horta iskuullada aad hadda sheegtay waa iskuul public ah oo iskuul dowladeedu ma iskuul oo laka qaado v arday laku qaado ma doctor ayuub waa primary iskuul waaye hoose dhaxe sare mille cabdilla deero waa salwada ogjiye haljandal balaan shilaydi dhakadaasa dugsiga hoose dhaxe sare waaye waana majarta v oo toose oo la qaado waa iskuul dowladeedu waa iskuul oo ma-e oo arday v tooslinka ku qaado oo dalad iyo walaasi hooseama iskuul public ah oo dawlad hoos kooyow saasaatowga guddoonka walbarashada mayba usu sheegay ini mustaqbalkiyo suu bii doonaan manhajism oo walka baradayan owlaada kaas oo ka baha doona afka soomaaliga salinkumaarama walbarashada manhajaadka kale oo walka baradayan ardayda ka nool guud haan soomaaliya gaar haan ardayda ka sugan deegaane koonfur galbeed soomaaliya horta taas waa su-aaleedan faylow mayba arrin kore waa su-aal hadda muhiim u laakiin waa la broses hadda laka gudi jaro broseskaas waana hergeli doono waana sadhaqsi aanama un hergeli doono umaleeyana waana ka gudi jarna waa wal broses dareerow ma kordhii kordhan kolley insha allah waana s- kolley hadhow iyo bilaayar anti hal manha curriculumka kumada tadiba curriculumka hergela soomaali dhan unshiradan laima curriculumka dadka dhan anti mayla faday hal manhaj isla qaadan sii hortay haaba jirta broseskaan hadda dareera waan dhowi insha allah waa ka guuleysa doono bilaayar insha allah soon wada falaan
weli ka warsaday su-aal ah waranba guddoonka waxbarashada oo ku jira degmada baydhabo howli khaaskay isu qobdow maadaamaya jarta wasaarad dowlad goboleed ee oo waxbarashada ku shaqeeyaas degmada kan degmada guddoonka aad ku egta howli gaarkay isu leeyay oo isu markaas qobdow een horta guddoonka waa shaqooyin badan ag obadaa een mayba waa inspector marow iskuulka saare daatada iskuulka usii hagaada usii sii gudbiya daatadii haddana usii hasheegaa baahada iskuulka usii hasheegaa walay dhabaatay oo iskuulkaasba ku jara oo degmadaba ka yaala oo iskuullada degmadaba dhow ka yaalaba in guddoonka usii hoos kooyaan wayba kormeereen walay hasheega abashooyin nagadeen wal kala dhibaatooyin kala nagadeen walayba degmada brogaraamkii la hariira oo walbarashaba ah waa usii hoos kooyaan guddoonka saas shaqada
hobuun ha aruurina fikirka geekana ardaydiyo fadheedan imtixaankii oo nisfo caamkee wali kuwa fadaana inaynan sheegda muddadu isu dareeri doono imtixaanka imtixaankuun ku bacdi ardayda waqtigiiyo ha nagada doonaan oo fasaxgiiyo gala doonaan waana ha ku nagada doonaan iyo fariintaada anfaraasa ardayda geedka imtixaanka fadhiya een ardayda horta maasha allah een maydaan lahaa intaamka aan ka guulaysid ilaahay siin ku weela iyada macnaha aan ka faraxsana inta intaamka hal mar iyo wada galaan haddana baa ku rajaya ilaahay intii oo nabadgabaan ilaahay ka dhammaay waa ardada aan ka baaga tan kaleeto ardada waa deadlineka ka goron mayba waa intii iyo toban iyo todobada galaan waa ilaa toban iyo wanka maslaatii kowta dareera wala labaatii kowka ilaa bille koowaad litiye dhaton fasax yar ardada fasaxgaas yar yoona wala yar ku faa'iidaysadaan insha allah
حبيبنا الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال sahal electronics stationery and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey mataqaan hadalka adoo waxba soo ohin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan saal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada saal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationery oo ay ka mid yihiin combyuter hb acer tushiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic lintijaro jif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo la yar iyo weyn mashiinka maqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka cosmetics-ka aad heli doonto waxaa ka mid ah barfuunada catarada sida shaali lingi romance happy one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kale oo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationery cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada baydhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir wixintaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed
qaybo dhexe barnaamijkii weli kugu jirna idaacadda warkeeno dhegeystayaashan dhegeystayaal qodobka kale ee barnaamijka haniimadadan aynu ka fiiriyaan welibaa uusa nagaleeya maamulka gobolka hiiraan weliba uusa ku guulaysaday in uusa xal ku deelaya dagaalaha nanagadii oo markaas qaar ku tirsan beelo degow gobolka hiiraan iyo ka galeen deegaan hooskale oo magaalada beledweyn guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan weliba uusa ku hadlay in gebi ahaanba iyo afjareen dagaaladii maleeshiyaadkaas iyo ka dhamari deegaanada magaalada beledweyne hoos ku
بسم الله الحمد لله ruaantii xaaladda gobolku waa meel fiican ay maraysaa aaday wanaagsan tahay waxaa ka socda gobolka ayaa dhowta waxaa ka dhacday dagaalo muddo socday oo u dhexeeyay laba beelood oo walaalaha u degan gobolka oo ahaant- run ahaantii khasaare fara badan u geystay dagaalkaasu qof kasta oo waxgarada ama muslima ama waxgaradoo reer hiiraan degan uu aada uga xumaaday dagaalada socda maamul ahaan waa ku baxnay arrintaas waxaan jawaabanay beelihii kale ee reer hiiraan ee deganaa gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolkuba aad bay isaga xil saareen in runtii dhexdhexaadin ah oo dib u heshiisiina la sameeyo oo ka kooban beelaha reer hiiraan oo gobolka degan oo la degan labada walaalood oo beelaha oo dagaalamaya runaantii arrintaasna meel fiican ay maraysaa guddi dib u heshiisiina la sameeyey labada beelood si guud iyo si gaar gaara intaba u arkeen kormeer guddigu sameeyey oo meelaha beeluhu ku dagaaladu ka dhacay oo lagu dagaalamay oo labada beelood ku dagaalamay oo isku hayaan arrintaasu aad ay meel fiican u maraysaa marka sideenteenadi aad ka leedihiin in xal waara laga gaaro dagaalada Soomaaliya rajo wanaagsan boqolkiiba boqol rajaan ka qabnaa in dagaaladaas ay s- dhammaadaan oo ay soo afjarmaan oo labada walaal walaalo beelood oo dagaalamahayna ay walaalo ahaadaan si shalaba walaalo u ahaayeen ay walaalo u ahaadaan shaydaanka intaqaana aytu isku darayna oo- uu meeshaas ku dhammaado dib dambana aysan u dhicin guddiga reer hiiraan iyo dib heshiisiintuna hawsha ay wadaan ay noqoto hawl miro dhala boqolkiiba boqol rajo fiican ka qabnaa Een, marka laga soo tago in waxgarabka gobolka ay ay ku kala dhex jiraan oo isku keeneen labadii dhinac ee tiradu ay dhex martay idinka ka maamul ahaan kaalintiina maxay tahay annaga ka maamul ahaan kaalinteenu een, waxaan samaynay gogash gogol baan u fidinay oo dib u heshiisiina oo guddoomiyaha gobolku uu uu- uu ballan qaaday gogashii ilaa hadda waa taalla oo fidsan tahay waxay ka- waxay ka fidsan tahay baar xasan diif maalin kastana guddiga iyo labada beelood waa isugu yimaadaan Een, waxaana een, codsi iyo amar labadaba aan ka geysanay in dagaalkaasu sida dhaqsa badan u joogsado een, wadahadal miiska wadahadalka la isugu yimaado beerolba waxay tirsanayso miiska s- s- saarato guddigaas walaalaha oo dhexdhexaadka ah oo dib u heshiisiintana wax alla uu usoo qaado ay ku ay ku go-aan labada beeloodna een, khayr allaha siiyo waa naga yeeleen taladii iyo mutaqaamaynto iyo iyo iyo wixii loo soo jeediyey waxayna ku qanceen in guddigaas wuxuu usoo qaado oo maslaxa muslimiina inay qaataan meel fiican ayna hadda maraysaa waxaan rabaa marka inaan halkan fursaddan uga faa'iidaysto inaan baa usoo jeediyo walaalaha labada beelood oo dagaalamahaya Een, dagaal run ahaantii lix iyo labaatan sano shan iyo labaatan sana aa la soo waday wax wanaaga uu keenaya ma laha wiil baan ku dhimanay ma wiil ku dhalanayo shala een, meeshii la joogaa haddana la kala joogi berrina waa la heshiin marka intii een, een, een, wiil qaali ah uu nooga dhiman lahaa macno daro waxaan rabaa aan ugu baaqahayaa walaalahaasu inay inay shaydaankaas ka naaraan acuudubillaystaan dagaalkaasna joojiyaan dagaalkaas joojiyaan waxa la isku hayana walaalaha reer hiiraan ee dhexdhexaadinta ee u taagan in dhiiggaas ay badbaadiyaan taladooda la aqbalo la yeelo Een, waa- arrintaasaan rabaa inaan usoo jeediyo waxaan ka codsanahay in inaga aqbalaan walaalaha reer hiiraan ee guddiga ah oo dhexdhexaadinta ka howlanna waxaan ugu baaqahayaa inaysan ka caajisin inaysan mataqaanaa inta ka xanaaqin inaysan ka caroonin geed dheer iyo geed gaaban u koraan sidii walaalahood een, een, dagaalamahaya dagaalkaas usoo afjeer lahaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waayahay guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan yaa kaasahay oo ku hadlayay dagaal beledyahananagdii oo sheegay in maamulku isaga guulaysaday inuu isa dhagala guud ahaan beedkaasi in dambeeyey barnaamijka kulanka warsan ee idaacadda warsan hameenimada dhegeystayaal ku kooyay mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka saare cabdullaahi nuur aadan si yaasiina darir siyaay saalax cali maxamed iyo barnaamijka farsameeyey intuuna kulankun kulanka hibireed unku kulman waliba sinkugu tagay sidaas iyo nabadaan